dhacdadan fajax ayaa ama ka agagelisay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka dhacday magaalada hargeysa mid ka mid ah xaafadaha magaalada hargeysa oo ka tirsan degmada axmed dhagax ayaa dhowaan waxaa isku aroosay lamaane wiil iyo gabadh ah waxaana wiilka arooska cusub galay uu ka shaqaynaya mid ka mid a warshadaha kala duwan ee soo saara roodhida la cuno waxa uu wiilkaasi shaqada tegi jiray xilli hore oo aroortiia isagoo kici jiray shanta subaxnimo haddaba arooskan cusub ayaa markii ay wada noolaayeen muddo ku dhow ilaa toddoba cisho ayaa wiilkii gabadha qabay maalin uu ka joogay shaqadii kadib markii uu ka cawday xanuun waxaa maalintaasi badankeedii uu ku qaatay gurigiisa oo ay ku wehelinayeen ooridiisa cusub iyo gabadh u ahayd mixiisad aroosadda cusub oo sidii dhaqanka iyo caadada arooska soomaalida u ahayd si ay u toddoba bixiso saaxiibadeed arooska ula joogtay ninkan guriga lahaa ayaan indha saarin gabadhan ooridiisa waa mixiisadda oo xijaab iyo niqaam ku labisan jirtay inta uu guriga joogo haddaba maalintaasi uu shaqada ka joogay ninkani oo ilaahay wax kale ka tusayey ayaa waxa uu maqlay gelinkii dambe ee maalintaasi cod ku sheekaysanaya qol kale oo aan ahayn kii uu ku jiray codkaasi uu maqlay waxa uu ka duwanaa codkii dumarka ama haweenka waxaanu fahmay in guriga uu ku jiro qof rag ahi isagoo u yeedhay ooridiisii cusbayd ee uu qabay waxaanu weydiiyey qofka la joogay ee la hadlayey ee uu u fahmay inuu yahay cod rag waxaana gabadhii ugu jawaabtay waa aniga iyo heblaayo oo ah mixiisadii guriga ku noolayd muddadaaan arooska ahayn kadib markii uu ninkii arooska ku qanci waayey jawaabta ay siisay gabadhiisu waxa uu u baxay dibadda isagoo tegey saldhiggii ugu dhowaa taliyihii saldhigaasi uu tegey ayaa waxa uu ku soo daray laba askari oo u soo raacay gurigiisa markii ay yimaadeen gurigii markii ay yimaadeen askartii gurigii ayay ugu yimaadeen labadii qof waa aafadiisii iyo gabadhii u mixiisadda ahayde askartii waxay niqaamkii iyo xijaabkii ka tuureen gabadhii mixiisadda ahayd mise waxaaba kaga soo baxay qof rag ah fajacyo ama kaag ayay ku noqotay ciidankii iyo ninkii guriga lahaa kadib waxay labadii qof u kaxeeyeen saldhigga dhacdadan oo badiba ka yaabisay dadka inta maqasha ayaa la filayaa in ayaa la filayaa in maalinta berri ah la keeno ninkaasi iyo gabadhaasi toddobaadka isku mixiiska ah ee ku noolaa guriga caruusadda cusub waxaana werar xoogaala o aanu helayna sheegayaan in markii booliiska somalilan ay weydiiyeen aroosadaasi sababta ay ninkan ugu qarisay saygeeda cusub ee ay ugu labisay dharka dumarka waxa ay u sheegtay ciidamada booliiska in uu ninkaas hore ay isjeclaayeen ciidamada booliiska somalilan oo baadhitaano dheer toddobaadkii u dambeeyey ku waday dhacdadan cusub ee magaalada hargeysa dadkii ka yaabisay ayaa waxay dadku aad u sugayaan waxaa ka soo bixi doona go'aanka maxkamadda